asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeennimo ee dalsan qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda soomaaliya oo loogu yeedhay xafiiska xiraarinta guudda qaranka si wax loogu weydiiyo arrimo la xiriira dhaqaalaha dalka waxaa ku saabsan dab khasaare kala duwan geeso oo maanta ka kacay degmada xamarrajab ee gobolka banaadir baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyay codka kalsoonida raiisul wasaaraha cusub ee dhowaan u magacaabay madaxweyne xasan sheekh gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka oo magacaabay habdhooraha golaha shacabka ee soomaaliya golaha aqalka sare ayaa maanta magacaabay xubno kale oo ka mid noqonaya guddi hoosaadyada golahaasi wasiir ka tirsan maamulka puntland oo idin kulal u jeeday xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee laga soo doortay puntland inay ka in markaasi ay ay ka cawdeen matalaadii loo igmaday
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan saaxiibyaal waa habeennimo sabti a taariikhdan waxay ku beegan tahay laba iyo waa shan iyo labaatanka bisha lixaad ee juun laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada qodobada aad maqasheen oo dhammaystiran haddii aanu ku bilaawna saaxiibyaal wasiirka wasaaradda maaliyadda xilgaarsiinta ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale belle ayaa maanta loogu yeeray xafiiska xilaalyaha guud ee qaranka si wax loogu weydiiyo arrimaha la xiriira miisaaniyadda dalka ee dhanka arrimaha dhaqaalaha cabdiraxmaan ducaali ayaana markaasi loogu yeeray xafiiska xilaalinta gaar ahaan qeybta qaabilsan dembiyada lidii ku ah maaliyadda iyo dhaqaalaha sida lagu sheegay warqad kasoo baxday xilaalinta si rasmi ah looma ogaa eedeymaha loo heysto wasiirka balse xilaalinta waxa ay sheegtay in wax laga weydiin doono arrimo la xiriira maaliyadda uu xafiiska baaritaankiisa wado sidaasna ayaana loogu sheegay warqad kasoo baxday xafiiska xilaalyaha guud ee qaranka cabdiraxmaan ducaale belle ayay markaas xilaalintu ka rajeysay inuu waqtiga ilaalin doono islamarkaana xafiiska xilaalinta tago maalinta siinta oo ay taariikhdu ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bishan iyadoona ah wasiirka la weydiin doono su-aalo kala duwan oo la xiriira arrimaha maaliyadda uyeeridda wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale belle ayaa waxaa logeysiiyey guddiga ku-meel gaarka ee maaliyadda labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dalka markaana faahfaahin ku saabsan dad khasaare kala duwan geesta ayaa wuxuu maanta ka kacay degmada xamar jajab ee gobolka banaadir cabdiwahaab cirguji ayaa ka warmaya
halkan aan ku sugana waa degmada xabrajajab gaar ahaan meel u dhow ceelgaabta waxaa ka kaca dab aad u xoogan waxaana ku dhaawacmay dhowr qof mas-uulkii goobta ama dhismahan lahaa ayaa loola cararay isbitaal mid ka mida goobjooga halkan joogay oo isaguna dhaawac gacmaha ka soo gaadheen ayaa darsan t v la hadlay bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa shariif xuseen maxamed waa ka tirsan waaxda gurmadka degdeg gobolka banaadir degmada xamarajab maanta dab xoog badan ka kacay goob ganacsi oo lagu gado riijiga alxamdulilah ninka meesha laha ganacsiga laha dhaawacasna ka soo gaaray madaxa iyo gacmaha isbitaalka aan ku arkaayay anigana gacantaas iyo gacantaasoo waxyar iga soo gaaray wax khasaare kale ma jiro annagoo afar qof yar kaloo askari asna dhaawac ahaa jiray oo gacantaasna wax ka gaaray iyo yar kaloo asna dhaawaciis daran isbitaal martiina jeefo intayna kale waa fiicanna alxamdulilah khasaare wax khasaare nafeed ma jiraan halkaas bakhaar oo dukaan oo rinjiga lagu gadaya meesha ku gubtay keliya dabka wallaahi waxaan ugu imaaday asigoo meeshaas dhinacaas ka holacayso koronto inay tahay umalaynah dabka badi korontaa kiciso afar qof annagoo ah wax noogu gaareen ninkii ganacsiga goobta lahay yar kaloo asna gurmad hay iyo anigoo ka tirsan waaxda iyo yar kaloo askari ah dadamis waxay la tacaalayaan daminta dabka welina kuma ay guulaysan sidaad u jeeddaanna holaca dabka ayaa marba markas dambaysa aad u sii kacaya meeshan waxay ahayd ama fooqan dabku ka kacay goob lagu iibiyo ranjiga cabdiwahaab cuguji warbaahinta dalsan muqdisho
markan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa ansixiyey codka kalsoonidana siiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee jumhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu dhowaan magacaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud warbixin arrintaas ku saabsan faadmo cabdiqaadir xasan ayaa inoogu diyaarisay
dhammaan kooramka xildhibaanada maanta waxay ahaayeen kuwo soo wada xaadiray islamarkaana waxaa kulankan maanta ajandaha ugu weyn uu ahaa ansixinta ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu dhowaan soo magacaabay madaxweyne xasan sheekh shir guddoonku waxa uu ahaa guddoonka golaha shacabka shahaada madoobe iyadoo ay xaadir ahaayeen sidoo kale ku-xigeenadiisa markii kulanka uu furmay hadalka waxaa ugu horeyn qaatay guddoonka golaha shacabka in degdeg xukuumad sarraysa loo helo waxaan maaragtay idinka codsanayaa inaad u odaysaan idinka oo taasi waafaqsan qodobka lixdina saqaalaad fadhadiisa sidii ee dastuurka kumeel gaarka ah sidaas daraaddeed labaadaan sharafta leh waxaan idinka codsanayaa in ra-iisaalaha magacaaban aad codkiina siisaan aad iyo aad ugu mahadsantihiin dhankiisa sidoo kale waxaa hadlay ra-iisul wasaaraha magacaaban kana codsaday xildhibaanada in codka kalsoonida ay siiyaan si loo sii hanbaqaada ayuu yidhi howlaha adag eena horyaalla walaalayaal aniga oo ka duulaya halkudhegii madaxweynaha mudane xasan sheekh maxamuud oo ahaa soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah waxaan ka shaqayn doonaa xaqiijinta siyaasad xasiloon oo loo dhan yahay xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marweyne walaalayaal waxa aan si ixtiraam leh idinka codsanayaa in aad isiisaan codkiina kalsoonida si aan innagoo wada jirna u gudanno fulinta waajibaadkeenna dastuuriga ah ee ina hor yaalla waa mahadsantihin wixii intaasi ka dambeeyey xildhibaanada ayaa qaab gacantaaga ku ansixiyey ra-iisul wasaare xamse cabdi barre natiijada guddoonka golaha shacabka ayaana ku dhawaaqay kooramka xildhibaanada noo fadhiya waa laba boqol iyo labaatan xildhibaan dhammaan waxay u codeeyeen ogol wax ka aamusa iyo waxa diidama jiraan sidaa daraaddeed ra-iisul wasaaraha magacaabistiis waa ansax ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo qabac silaadaan ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaan lasoo magacaabay ayaa mudanayaasha baarlamaanka kaga mahad celiyey sida hufan ay codka kalsoonida u siiyeen waxa uu ra-iisul wasaaruhu ka dalbaday xildhibaanada in si dhow ay ula shaqeeyaan runtii waxaan dareenayaa mudane guddoomiye farxad aada u weyn kalsoonida ay i siiyeen si guud ay ii siiyeen oon kala hadlahayn walaalahayga sharafta leh xildhibaanadeenna qaranka isla markaa waxaan dareemayaa culays aada u weyn laakiin waxaan ku kalsoonahay sida aad codka iina siisaan inaad ii garab istaagi doontaan waxaana hubaa haddaad i garab istaagtaan in caqabad kastoo jirta aan si wada jiro uga gudbi doona haddii ilaha yidhahdo guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashi yuusuf axmed oo halkaasi ku sugnaa ayaa dhaariyey ra-iisul wasaare xamse waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo ay danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala
haddaba qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa aragtidooda ka dhibtay xukuumadda cusub uu ra-iisul wasaaraha ka yahay mudane xamse cabdibarre wasaaraha cusub lasoo dhisooba xukuumad tayo leh oo aqoon iyo lagu soo xulay waayo aragnimo iyo khibrad ajendaha kulanka ayaa maanta waxa uu ahaa ansixinta xubnaha guddiyada aqalka sare oo ka kooban ilaa iyo sideed guddi guddiga xeer hoosaadka anshaxa xasaanada iyo daryeelka sanatarada guddiga garsoorka arrimaha diinta iyo uuqaafta xuquuqul insaanka haweenka iyo caruurta guddiga arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo xiriirka dowlad goboleedyada guddiga difaaca iyo amniga guddiga arrimaha dibadda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah guddiga horumarinta adeega bulshada arrimaha bini-aadanimada warfaafinta iyo dhaqanka guddiga kheyraadka qaranka kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka guddiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga warshadaha isgaarsiinta iyo dalxiiska sideedaas guddi ayaana maanta la ansixiyey waxaana guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya senator cabdi xaashi cabdulaahi oo ugu dambeyntii kalfadhigaasi ka hadlay uu guddiyadaasi faray in ay si hufan shaqadooda u gutaan maanta waxaynu isugu nimid iyadoo muddo dheer inagu raftay gudoomi guddoonkii waxaan ujeedaa guddiyadii aqalka oo ahayd yacni inaynu mar hore samayno oo aynu kolka hawlihii aqalka galno oo ah guddoomiye gud guddiyada markaynu dhisno guddoomiyeyaashu waxay ka mid noqonayaan guddiga joogtada oo ah hay-adda ajendaha kalfadhiga diyaarinayso marka maanta waxaynu u joognaa waxaan ku dhawaaqaynaa guddiyadii oo la shaacinaya kadibna waxa weeye guddi kasta toddoba cisho inuu ku soo diyaariyo barnaamijkii shaqo ee kalfadhiga uu guddigu qaban lahaa iyo guud ahaan aqalkuwa qaban lahaaye waxayna taas ka imanaysaa qorshaha marka la keeno guddiga joogtadii intuu fadhiisto inuu ajandihii shaqooyinka aynu qaban lahayn ay soo diyaariyaan kadibna kolkaa aqal uu ku howlgalo jadwalka la soo dejiyay marka maanta waxaynu isugu nimid inaynu guddiyadii guddiyadii ku dhawaaqno kadibna guddiyadu guddoonka guddi kasta sidaas u soo qortay baanu u sameynay kolkaa guddi waliba wuxuu leeyahay guddoonkiisa intaa waxaan ku daraya guddi walba waxaa diyaar u ah xafiiskii ay ku shaqayn lahaayeen iyo xogeeyihii la shaqayn lahaa ayaa diyaar u ah marka waxaan filayaa maanta kolkaynu guddiyadaa ku dhawaaqno inay toddoba maalmood gudahood yacni waa kusoo diyaarin karaan barnaamijkii shaqo qorshihii shaqo ee ay kalfadhigaas labadiisa xili ay fulin lahaayeen intaasaan maanta odhanayaa nasteexa abdulqaadir xasan raadiya iyo t v-ga dalsan muqdisho
guud ahaana warkii habeenimaad kala socoteen raadiha dalsan ee magaalada muqdisho keyrtan dhegeysta waa nageynta cidda warkeena sheego waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalson dot com aad ku mahadsantiin dhegeysiga iyo la socodka warka habeennimo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalson ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel